ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Kenya ee ka howlgala magaalada Mandera ayaa ku geeriyooday qarax saaka abbaare sagaalkii iyo qadar konton daqiiqo ee subaxnimo ka dhacay xadka laga gudbo ee Mandera la wadaagto balad Xaawo gaar ahaan halka loo yaqaano Inabaari qaraxan ayaa la sheegay in lagu soo dhex qariyay gaari dameer siday shidaal warbixin hordhac ah oo ka soo baxday booliiska oo ay heshay warbaahinta Star ayaa lagu sheegay in qaraxu u dhacay kadib markii uu gaari dameer ka istaagay bar koontarool oo ciidamadu boolisku ay ku leeyihiin xuduudka isla goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa ku naf waayay hal askari oo boolis ah iyadoo hadda lala tacaalayo xaaladooda caafimaad dhaawacyo halis ah oo soo gaaray laba askari oo kale ciidamada booliska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo xogta ku saabsan qaraxan iyadoo wixii intaas ka dambeeyay la adkeeyay amniga xuduudka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta Star ismaamulka Mandera